madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland mudane suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa ka qaybgalay xuska maalinta caalamiga ee furdooyinka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha jubbaland munaasabada oo lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa waxaa kasoo qaybgalay ganacsato odayaasha dhaqanka dhalinyaro haween ururada bulshada rayidka iyo shaqaalaha wasaaradda madaxweyne ku-xigeenka labaad oo munaasabada dahfure ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimada kobaca dhaqaalaha gaar ahaan dhanka kastamyada isagoona mahadnaq u jeediyey shaqaalaha wasaaradda ganacsatada oo ganacsatada jubbalandna kaalin aad iyo aad u wanaagsan oo hormuudnimo ah ayay ka qaateen horumarinta furdooyinka dadaalka wasaaradda maaliyadda iyo maalinta maanta ah ee xuska xuska maalinta furdooyinka dowladda jubbaland si aad iyo aad ayay isugu soo qabanqaabisay wasaaraddeeda maaliyaddaana soo abaabushay maalintaasna waa taageersannahay waxaan leenahay horumarka dalka iyo dadka wuxuu ku jiraa xoojinta furdooyinka qoraalka rasiidka ninka ganacsatadaas oo adduunka dibaddiisa jooga meelba jooga iyo nidaam digitaalku soo gelinaya badacooyinkiisa iyo baxa alaabta u socoto nidaam digital baa xoolihiisa ku ilaashanaya waa horumarna soo yeetay wasaaradda maaliyaddana waxaa leeyahay hambalyo qaybteeda qaybteeda cansuuraha iyo furdooyinka agaasigeeda guud wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan shaqaalaha waxaa leeyahay hambalyo maalintan waa soo dhaweynaynaa waana maalin aad iyo aad u qiimo badan shirkan waa noo furan yahay dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland injineer ismaaciil axmed garas oo munaasabada ka qaybgalay ayaa isna dhankiisa hadalla ka soo jeediyey munaasabadda kastamka qofka jooga waa qofka laga rabo inuu waxa soo gelaya jubbaland waxa la ogol yahay inay soo galaan iyo waxaan la ogolayn qofka la raba inuu ka targara inuu inuu inuu inuu yidhaahdo waxaan lama ogolo waxa waa laga ogol yihiin daawadan waa dhacday anigu wasiirka caafimaadkaana daawooyin badanoo waxa soo gala waddanka weliba kuwa ka soo gala way baabuurta iyo dhinacyadan iyo airboortka dekeda maaha mainly laakiin customka meel walbay joogaan ama doble ha joogo ama dekeda kismaayo ha joogo ama buurgaaba ha jooge waxaa la rabaa qofka customka ka shaqaynaya waa qofka la rabo waxa waddankan soo gelaya inuu inuu inuu isagu go'aamiyo ugu dambayntii wasiir ku-xigeenka maaliyadda mudane mahad sheekh cabdi ayaa soo xiray munaasabada isagoo shahaadooyin guddoonsiiyey ganacsatada iyo shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyada kastamyada waana midda keliya oo cid kastoo rabta annaga inay wax noo dhinto aan oga guulaysan karno inaan midnimadanadii adkayno dowladda iyo shacabku ay wada shaqeeyaan oo isgarab istaagaan xafladda maanta waxay ku saabsanaydna waad maqlayseen waa furdadaha meelaha ay wax ka soo galaan iyo kastamyadii runtii ilaahay mahaddii horumar fiican baan meeshaas yaa laga sameeyey hadday ahayd qaabkii loo shaqayn lahaa iyo hadday tahay meeshii lagu shaqayn lahaa waad ogtihiin dhismooyin badan baa hadda noo socdo oo aan ka mahad celinayno cid kasta oo gacan ka geysatay dhismahaas ama tababaradii ama cid kastaoo nagu kaalmaysayna waa uga mahad celinaynaa xuskan ayaa si weyn u muujiyey horumarka iyo muhiimadda ay jubbaland siinayso ilaha dakhliga dhaqaalaha ee gudaha kaasi oo muddooyinkii dambe ee wasaaraddu si weyn u xoojisay